mashruuca beerista casriga ah oo ay magaalada burco ay ka wadeen hay-adaha taakula iyo soosa sidoo kalena ay si dhow ugula shaqaynaysay jaamacadda burco baahay weyne ay u qabeen bulshada ayaa waxaa ka faa'iidaystay dadka barakacayaasha ee gobolka togdher mashruucan oo uu socdo wejigiisii labaad ah ayaa mas-uuliyiin ka socday hay-adaha taakula iyo soos kormeer ay ku tageen goobaha laga hirgeliyey mashruucaasi waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay cabdalla siciid oo ka socday hay-adda taakulo hadda waxaynu milaynaa nafaqadii waa macdanaha ugu badan ee geedku u baahan yahay macdanahan markaaynu milno waxaynu ugu shubi doonnaa taangiga inaga dambeeya kabacdiina waxaan samayn doonnaa in taangigaas uu toos tuumbooyinka u waraabiyo waxaa jira nafaqooyin kale oo lagu kabo oo sableman loo yaqaano ama geedku in yar uga baahan yahay kuwaana caleemaha lagaga mili doonaa halkan waxaa inoogu diyaarsan kokabiitkii iyo dhagaxaanta loo yaqaano biomas hadhow waxaa la samaynayaa koobabka ayaa lagu gurayaa kuwaasoo inaga anfacaya in xididku si fiican ugu koro sidaad stoorkan ka aragtaan waxaa inoogu diyaarsan lix boqol oo koosto oo koosto ah hadda waxay u diyaar yihiin in la abqaalo geedka koostada waxaynu soo qaban doonaa isaga oo xididkiisii iyo kokabiidkiisii la socdo deedna si yaroo fudud ayaynu u dhex dhigi doonaa koobkii insha allahu tacaala tuumbooyinkani waa tuumbooyinkeenna caadi ahaan loo isticmaalo bulaacadaha ee b v c bibeka loo yaqaano halkan waxaanu isticmaalaynaa inaan dalag ku korino nidaamkan dalagga lagu korino waxaa la dhaha deep water culture waa nidaam biyaha iyo nafaqada oo isku mulan lagu shubayo tuumbadan oo dharar ahaan sidaa u toosan biyuhu markaa markay halkan si fiican u dhex fadhiistaan waxa loogu talagalay waa la daldalooliyey daldaloolkan waxaa loogu talagalay in koobabka dalagga lagu ridayo lagu sii dhex rido si ay halkaa si fiican oo qurux badan ay ugu koraan hadda si aad aragtaan koobabkii oo lagu soo abqaalay dalagii koostada iyo saladhka waxaynu gelinaa daloolada loogu talagalay tuumbada ku yaala ee loogu talagalay in koobkii la geliyo nidaamkan dhiibka loo yaqaano runtii faa'iidooyin badan oo aan la soo koobi karin buu leeyahay faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah kow spaceka horta laga faa'iidaysanaya waxay dul saaran saddex ilaa afar lakab oo tuumbooyina iyadoo markaa lakab kasta sidiisa uu u beeran yahay waxaa kaloo ku fiican yahay randhiis wuxuu leeyahay biyaha sidoo kale mas-uuliyiinta jaamacadda iyo dadka ka faa'iidaystay mashruucan ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay beerista casriga ah waxaanu nahay howlwadeennadii ku shaqada lahaa ee haddii waraabkeeda iyo biyinteeda iyo gacanta ku hayay marka dee waraabkeeda walaqa laba waqti un baanu waraabin jiray nafaqooyinkeeda dawooyinkeeda aad baanu ugu dadaalay iyagana aad bay u fiican yihiin maasha allah waxaanu jecelahay oo aanu rajaynana wax fara badan inay nooga soo bixi doonaan insha allah bidmillahi kariim marka hore dee waxaanu ahayn dad xoolo dhaqata ah xoolo dhaqatanimadii imika waan ka soo yaro gudubnay waxaan u soo gudbinay beertan oo ay maalgeliyeen laba hay-adood oo soos iyo taakulo waxaanu uga faa'iidaysanay laba laba qodoboo labada qodob oo ah midna wax soo saar midna wax barasho maxay tahay lixdii biloodba lixdii bilood ee hore way noo soo baxday lacag fiican baanu ka faa'iidnay marka lixdii kalena iminka way noo socotaa insha allah way noo soo go'aysaa iminkana adeegayaga oo dhammaystiranoo nagu filan green houseka yaga ayaa iminka aanu ka adeeganaa